guddiga iyo culummada gacanta ku haya dhismaha masjidka deegaanka balikay oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka guddiga iyo culummada ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka si bulshada deegaanka ay u helaan masjid ay ku cibaadaystaan qaar ka mid ah culummada iyo guddiga masjidka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha iyagoona baaq u diray dadka muxsiniinta ah deegaanka meeshaan maanta aan joogno waa deegaanka balikaay waa meel ay ku nool tahay bulsho aad u fara badan awal waxaa u dhisnaa masaajid yar oo jiingada masaajidka jiingada ahaa waa kululaaday dadkii deegaankiina wuu ku yaraaday dadkii deegaankii waxay goosteen inay inay masaajid dhistaan dad remiya oo baadiyo jooga oo xoolo badan aan lahayn oo abaar iyo jiilaal iyo wax walba maarata waxuu ahay soo maro waaye dadkan deegaankan degan iyo culummadii hogaaminaysay qaylalaha siiyee waxay goosteen inay masaajidkaas hadda naga dambeeya ay dhistaan waad u jeedaan wuxuu marayaa meeshii laga shubi lahaa oo shubka albaabka ka korreeya laga saari lahaa ayuu marayaa in badanay soo qabteen waxaa waaye qaybaa wax badanaa weli usii dhiman masaajidka wuxuu rabaa in la shubo wuxuu rabaa maaragtay waxuu ahay in lasii dheereeyo wuxuu rabaa in la dedo in la salaaxo in la cag dhigo intaasoo dhan ayaa u dhiman dadkan hadda deegaankaa deganna waad aragtaano awooddoodii intaasay la ekaatay
deegaankan taaganna waa ballikaay haddana waxaan joognaa beydkii ilaahay oo qabyada ahaay in badan aan ka soo qabannay in badanna way ka dhiman tahay dadka joogana waa dad reemiyi u badan intii tabartooda way soo qabteen haddana waxay reebanayaan ma leh dadka muxsiniinta oo beydkaas ilaahay u jeeda waxaan rabnaa inay maaragtaay dhisaan qof walba wixii uu heli karo tabarka ah ay geliyaan nala dhisaan oo u istaagaan sidaas ayaan doonaynaa nakoo ah dadkii deegaanka ballikaay maamulaya masaajidka gacanta ku hayay sidaasaa dadka muslimiinta aan ka codsanaynaa deegaanka ballikaay oo hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaana lahayn masjid marka laga yimaado midka hadda dhismihiisa la bilaabay